maanta waxaa ka qabsoomay madaxtooyada puntland shirkii golaha xukuumadda ee caadiga ahaa ee labaad ee madaxweynaha cusub ee dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni uu iskugu yeeray xukuumaddii hore shirkaas oo looga hadlay inta badan shaqooyinka wasaaraduhu qabtaan xagga shaqada qaranka ay u hayaan iyo shaqooyinka u qorshaysan oo faahfaahin ay ka bixinayeen si madaxweynuhu ula jaan qaado islamarkaana xogogaa dhabah uga noqdo shaqadii dalka ka socotay midii qabsoontay iyo midda hadda qorshaysan taasoo sagaal iyo tobanka wasaaradood ee puntland intaba madaxweynuhu uga dhageystay habshaqoodkooda xagga sharciga iyo shaqooyinka ay qabteen ee fulay iyo kuwa hadda qorshaysnaa ee sanadkan cusub haddii alla idmo wuxuu kula madaxweynuhu uga warbixiyey xukuumadda tobankii maalmood u horeeyey qorshayaashii madaxweynuhu qorshaystay oo kow ka ahayd madaxweynuhu inuu uga warbixiyo golaha inuu ku dadaalay kana shaqeeyey tobanka maalmood u horeeya joojinta canshuurta canshuur dhaafka la samayn jiray si dakhliga dalka loo kordhiyo wuxuu kaloo madaxweynuhu golaha u sheegay inuu ka shaqeeyey xiriirka caalamka puntland ay la leedahay oo xoog uu saaray wuxuu kaloo madaxweynuhu dib eegis ku sameeyey islamarkaana hakiyey heshiisyadii hay-adaha lala geli jiray si aan ilduuf ugu dhicin xukuumadda cusub ee madaxweynuhu soo dhisayo taasna madaxweynuhu golaha uga warbixiyey iyo sababta kaliftay wuxuu kaloo madaxweynuhu ka warbixiyey amniga puntland guud ahaan gaar ahaan magaalada boosaaso oo shaqooyin badan hadda ay ka socdaan xagga amniga ah iyo caasimada gaar ahaan waqtiga caleemasaarka oo feejignaan siyaada ah madaxweynuhu uu amray shacabka puntland guud ahaan wuxuu kaloo madaxweynuhu aada ugu dheeraaday in loo baahan yahay dib u habeyn ballaaran in lagu sameeyo maaliyadda puntland ee xagga maaragtay dakhliga iyo kharashka labadaba iyo in laga faa'iidaysto qorshihiisana ay tahay sida looga faa'iidaysan lahaa hay-adaha ay dhaqaalaha hay-aduhu bixiyaan oo ah muhiimad weyn u leh puntland wuxuu kaloo madaxweynuhu magacaabay guddi koontaroolaya ilaalinaya islamarkaana soo diiwaangelinaya gaadiidka iyo hantida dowladda oo dhammaystiran si loo hayo islamarkaana hantida ummaddu ay leedahay ay u gasho gacan aamina madaxweynuhuna wuxuu golaha golihii golaha wasiirada u sheegay in hantidaa sida ugu dhaqsaha badan loo soo gudbiyo waxyaalaha kaloo madaxweynuhu aadka ugu dheeraad waxaa ka mid ahaa in wadajirka iyo jiritaanka puntland iyo amnigeeda qiimo weyn ay ugu fadhido shacabkeeda iyo maamulkeedaba lana adkeeyo xukuumadduna waxay soo gudbiyeen wasaarad kasta waxay soo gudbisay kaydkeeda xagga qoraalka ee ah shaqooyinka qabsoomay kuwa socda iyo kuwa qorshaysan si madaxweynahana isha u mariyo islamarkaana ay u noqoto la jaanqaad xukuumadda cusub arrimahaasa ugu muhiimsanaa arrimihii maanta madaxweynuhu iskugu yeeray golaha xukuumadda toddobiyo tobankii bishii koowaad labada kun iyo sagaaliyo tobanka xoogeedana waxaa lagu saaray in madaxweynuhuna uga warbixiyo tobanka casho arrimihii isha uu ku hayay iyo golaha wasiirada oo madaxweynuhu ka dhageystay shaqada socota midda hadda dhammaatay iyo midda qorshaysan aad ba mahadsantihin